بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسك أفراد من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ونوغا بلابنا يا وفاة آمنة aamina oo nebiga hooyadiisa wafaadkeedii iyo dhimashadeedii iyo wa kafaalatu cabdilmualib cabdilmualib kafaalo qaadidiisii iyo wa wafaatuhu cabdulmualib dhimashadiisi iyo wa kafaalatu abiaalib cabdulmualib haddou dhintay abiaalib kafaalo qaadidii oo kafaalo qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam intaas baa laga hadlayaa uma inna ummahu umma intaa ka bacdi inna ummahu nebiga hooyadiis akhadadhu nebiga waxay ka soo qaaday minhaa xalimatu sacdiya waa iyadii u baqday oo u celisay hooyadiis baa nebiga qaaday watawajahad waxay ula jihaysatay bihi nebiga ila almadiinati xaggaa iyo madiina meeshu markaa la joogae madiine ayay la aaday nebigii liziyaarati akhwaali abiihi aabbihiis abtiyaashiis soo booqashadooda bani cadiy bni najaar ahaa reer bani cadiy bni najaar marka meeshaas waa iska garanaysaayoo waxa weeyaan liziyaarati akhwaali abiihi aabbihiis abtiyaashiis soo booqashadooda aabbe abtiyaaluma ahayne cabdulmudalib oo awoowe ah bay abtiyaal u ahaayeen markaas nebiga aabbihiis aabbihiis oo awoowe ah bay abtiyaal u ahaayeen marka qoladaa reer awoowahan waa iska abtiyaal weeye dayib sidaas bay ahayd oo abtinimadu waa sidaa weeyaan waxa weeyaan waa intaa la sheegay unbaa meesha ku jidha ayib wa baynamaa waqti hiya aaminah caa'idatun mid soo noqotay ay tahay adrakadhaa aamino waxaa soo haleeshay iyadoo dhex maniyatuhaa geyrideedii baa fi dariiqi dariiqa ku soo haleeshay aamina oo nebigoo yar wadata oo ka soo noqotay booqashadii abtiyaal yaa cabdulmudalib abtiyaashiis dhexda iyadoo maraysa waxaa dhacay aamina inay halkaas dhimashadii ku soo haleeshay xilligaas nebiga xagga ay u qaaday nebigu wuxuu jiray calayhi salaatu wasalaam afar sano ama shan ama lix intaba waa la sheegay dayib mudday halkaa la joogta aan badnayn bil oo kalaa lagu tilmaamay deedna markay soo noqotay geeridii baa halkaa ku haleeshay markaa ay dhimanayso nebiga hooyadiis waxaa la tilmaamaa inaysan weynayn oo ilaa labaatan sano meelahaas inayba jidhay hooyada lafteedu aamina fa maatad waa dhimatay aamina bil abwaa'i meesha abwaa la yidhaahdo ayay ku dhimatay laguna aasay walaa waxay leeyihiin xajuun oo makaabaaba lagu aasay waxaa lagu jamcinayaa markii hore haddii abwaa lagu aasay ka bacdi inta la qaaday meydkii in maka la geeyey oo xajuun lagu aasay fa xadanad waxaa nebigii xadaanaysay aabbihiisna horay u dhintay hooyadiisna hadda dhimatay hu nebiga waxaa xadaanaysay ummu aymana gabadhii ummu ayman la dhihi jiray baa xadaanaysay wa kafalahu nebiga waxaa kafaalo qaaday jadduhu awowgiis cabdulmualibi cabdulmualib la dhihi jiray ayaa kafaalo qaaday inuu macnaha biilayo barbaarinayo ayuu u kafaalo qaaday waraqa waa u dabacsanaado waa u jilcay cabdulmualib lahu nebiga riqatan u jilicsanaan lam tucahad aan lagu arag lahu isaga fii waladihi ilmihiisa weligeed jilicsanaan iyo dabacsanaan iyo raxmad aan weligeed horay ilmihiisa kale loogu arag ayuu ugu dabacsanaan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam waraqa waa u dabacsanaaday cabdulmudalib lahu nebiga riqatan dabacsanaan iyo turitaan lam tuchad aan lagu oqoon lahu isaga fii waladihi ilmihiisa maxaa yeelay waa limaa kii dartii kaana u ahaa limaa kaana limaa kii dartiis kaana ahaa yadharu mid ka daahira calayhi nebiga dushiisa oo mimaa kii a yadullu tusinaya calaa anna lahu nebiga inuu u ahaaday sha'nan cadiiman sha'ni weyn filmustaqbali mustaqbalka soo socda waxaa keenaysa dabacan tirada badan waxaa nebiga lagu arkay calaamaad iyo waxyaalo muusjinaya sha'ni weyn inuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam mustaqbalka soo socda cabdulmualib dabacsanaanta uu nebiga u dabacsanaa waxaa la yidhi wax ma cuni jirin ilaa wuxuu dhihi jiray markii cunnada loo keeno calaya bibni wiilkayga iigu yeera iisoo xaadiriya dhinaciisou fariisin jira marna bowdadiisa dusheeda ayuu fariisin jiray cunnada la keena midda ugu fiican ugu macaanna wuu u doori jiray cabdulmualib nebigu u doori jiray markaas waxyaalo badanoo akhbaarana waa jidhay in nebi soo baxayo markaasaa waxaa kaloo jiray qolo la yidhaahdo aad iyo aad ugu caanbaxay xagga sinjisooca iyo waxaa la yidhaha khiyaafada yaa dadka isdhalay iyo waxaas calaamaadka iyo baa iyaguna jiray oo nebiga markay arkeen yidhi ninkaani waxa weeyaan waa waa hala xafido waxaa yeelay waxaan aragna bay dhaheen gomadda iyo lugta ku sawiran maqaamu ibraahiim gomadaas wax uga eg gomadda wiilkan ma jidho waxaa jidha xajka qofkii tagay baa arka eh maqaamu ibraahim meeshaan hadda dhaladan dahabdahabkaa saa loo saaray laba cagood baa gudaha saa ugu sawiran raadkood sidii qof meel ku istaagay dhooqaayo kaleo lagu ku sawirmeen oo kale laba cagood oo dheerdheer raadkood baa ku sawiran markaa waa raadkii nebiyullaahi ibraahim markaa waxay dhaheen cagaha wax uga ekaan badan cagaha wiilkan maana arag yaa waayo ayib marka ina awla nnaasi biibraahiima laladiina اtabacuuhu wa haada الnabiy soo ma ahayn wakaas markaa fiiriyo maqaamu ibraahiimna markii laga hadlayay beydka fiihi aayaatun bayinaatun maqaamu ibraahim maqaamu ibraahim marka aayad weeye weyn markaa saa u fiiriso oo indhaha saa u saadhidna wax weyn baad arkaysaa ayib wa kaana wuxuu ahaa cabdulmudalib yukrimuhu mid karaameeyahu oo nebiga ah gaayat alikraam karaamayn meesha u dambaysa yoolka u dambeeya ayuu karaamayn jiray taasina wataas waxyaalaha dhacay waxaa ka mid ahaa maalin cabdulmudalib oo xijiru ismaaciil jooga oo madaxdii nasaaradu diintooda wadaadadii ay joogaan ee ninkaa wadaadkaana uu sheekaynayo wuxuu yidhi tilmaantii nebiga imaan doona ayaannu haynaa nebi ismaaciil tarankiisaana nebi ka soo baxayaa magaaladan makana waa meesha uu ku dhalanayo tilmaamihiisana waxaa iyo waxaas baa ka mida markaa nebigaa yimid oo la keenay markaasuu fiiriyey ninkii wadaadka ahaa nebiga labadiisa indhoodna waa fiiriyey dhabarka iyo gomadahana waa fiiriyey soyo huwa huwa waa isagii markaasaa cabdulmudalib wuxuu ku yidhi kani muxuu ahaa maxaa isku tihiin wiilkan soy anaa dhalay soo yidhi maa najidu abaahu xaya taariikhda aan hayno nebiga soo bixi doona aabbihiis mid nool maaha haddaa adigu dhashay hawshii waxbaaba iska kaaya bedelay ninka annagu taariikhdiisa hayno aabbihi ma noola markaasuu yidhi huwa bnu imni wiilaan dhalaa dhalay cabdulaahi bin cabdilmudalib weye ma og tahay aabbihina waa dhintay hooyadiisoo uur leh oo wiilkaan uurkiisa leh soye sadaqta waa sax runbaa sheet cabdulmudalib baa wiilashiisu marka wuxuu ku dhihi jiray wiilkaan ilaaliya walaalkiin dhalay mayeednaan maqlayn wixii uuna yidhi wadaadkii u sarreeyey nasaarada waaye walaakine lam yalbas ma nagaan cabdulmudalibi cabdulmudalib an tuwufiya min an tuwufiya in la oobsaday bacda amaani sanawaat siddeed sana ka bacdi oo min cumri rasuuli nabiga cimrigiisa iyo da'diisa ah iyo ayjkiisa sala allahu calayhi wasalam nebigu hadduu sideed marayaba cabdulmualib waa dhintay fakafalahu nebiga waxaa kafaalo qaaday shaqiiqu aabiihi aabbihiis nebiga aabbihiis ninkii shaqiiqa la ahaayo aabbihi hooyaba la wadaagay abuaalib abudaalib baa kafaalo qaaday oo abudaalib waxay wada dhasheen aabbihi hooyaba wadaageen nebiga aabbihiis cabdulaahi bin cabdilmualib fa kaana abudaalib wuxuu u ahaaday lahu nebiga raxiiman mid u turid badan wa calayhi nebiga dushiisana hayuuran mid u masayrid badan hayuur ugu masayro oo in la taabto agtiisa qori laga jabsado aan jeclayn wa kaana abuaalibin abuaalibna wuxuu ahaan jiray muqilan mid yar min almaali xagga maalka nin xoola yar buu ahaa nin xoola yar ayuu ahaa cabdulmualibna waa dhintayoo boqol iyo afartan buu ku dhintay iyo boqol iyo toban buu ku dhintay iyo ka yar buu ku dhintay intaba waa la sheegay dhimashadu markay ku soo xaadirtaybow wiilkiisay abidaalib inta u yeeray wuxuu ku yidhi wiilkaasaan kaala dardaarmay ayb fa baaraka allaahu ilaahay baa u barakeeyey abudaalib lahu abidaalib fii qaliilihi intiisii yarayd hanti yaroo waxaa jira ka bara ka badan hanti tiro badan ilaahay baa intiisa u barakeeyey wa kaana rasuulu nebiguna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam fii muddati kafaalati cammihi adeerkiis kafaalo qaadidiisa muddadeeda nebigu wuxuu ahaa mila alqanaacati qanaaco mihaala alqanaacati qanaaco mihaalkeed iyo walbucdi fogaansho mihaalkeed canisafaasifi waxyaalaha liiliita oo nebigu ka fog yahay allatii waxyaalahaasoo yashtaqilu bihaa ay ku shuqloomaan aladfaalu ilmaha yaryar iyo carruurtu caadatan sida caadada nebigu inta uu la joogay abudaalib oo adeerkiisa wuxuu ahaa mihaal alqanaaca qanaaco tusaalaheed waay qanaacadu waa wax qaaliya qanaaco kaloo ahaa kow wuxuu ahaa mihaal albucdi fogaansho tusaalaheed uu ka fog yahay waxyaalaha liiliita oo carruuruhu ku shuqloomaan oo aan fiicfiicnayn oo ku caycayaaraan ama liiliita waxaasna bucdi buu kaga sugnaa waa ka foga dayib kamaa rawad siday warisay daalika arrinkaas ummu aymana gabadha ummu ayman la yidhaahdo xaadinatuhu nebiga xanaanaysadiisii ahayd yadaa sheegto arrintaa warisay fa kaana wuxuu ahaa nebigu idaa aqbala markau soo qaabilo waqtulakli ama fa kaana shaanigu wuxuu ahaa idaa aqbala markuu soo qaabilo waqtulakli cunidda waqtigeedu jaa'al awlaadu ilmaha yaryar kuwa ay yimaadaan yaqhtadifuuna xaalay wax dafdafayaan cunnada iyo waxyaalaha iyo wax la kala boobaya iyo wax lala kala carcararaya sida carruurta shaanigoodu u badan yahay saasay ahaayeen ilmuhu walxaaluwa nebiguna qaanucun isagu iskaga qanacsan yahay bimaa shay uu ku qanacsan yahay yuwasiruhu allaahu lahu ilaahay u sahli doono wixii ilaahay u sahlo inuu cuno ama meesha ka helo iskaga qanacsanaa gacan macnaha lagula soo ordo iyo wax la dafo iyo waxaas shaqo kuma lahayn ninka abudaalib baa waxa la yidhi aroorta hore carruurta wuxuu u keeni jiray xoogaha waxay cunaan markaasay inta fadhiisaan bay kala booboobi jireen nebiguna gacantuu kala bixi jiray ma lama geli jirin waxba ma boobi jirin xishood iyo wanaag waaye qanaacada qalbiga abu daalib markuu arkay waagii dambe cazala lahu dacaaman calaa xidatii gaar ahaantiisa wixiisa u saari jiray cadkiisa ilaa isaga ku amboobaya wixii iska wada qaadanaya moogtahay waaye asafaru safar baa laga hadlayaa ila shaami shaam intii kaa loo safray asafaru ila shaami haadaa maxalluhu kanaa mahalkiisa ah dayib marka waxay ka dhigan tahay baa la yidhi nebigu markay ilmaha saa wax u booboobayaan nebiguna gacanta ka laabanayo ka'annamaa in nebiga carabkiisu lisaanulxaal uu dhahayoo kale hadalkii ninkii shanfare la dhihi jiray wain muddat ilaydi ila zaadi lam akun biacjaalihim ida ashjacu lqawmi acjaluu waxay ka dhigan tahay gacnaha haddii cunnada loo soo taago anugu ma ahay ninka ugu degdega badanoo xeerada gacanta ula horgala maxaa yeelay ida cilee ashjaculqowmi qoomka kan ugu hunguri weyn acjalu waa midka ugu degdega badanoo xeerada gacanta ula horgala maarata markaas shaqada taa nabigu shaqo kuma lahayn ninkii shanfaree la dhihi jira mucallaqaadku dee waa yaa baajiree waka akhris u baahan walamaa balaqad markay gaadhay sinuhu nebiga daadiisu calayhi asalaatu wasalaam ithnatay cashrata sanatan laba-iyo toban sano araada cammuhu adeerkiis baa wuxuu doonay wa kafiiluhu kii kafaalo qaado adeerka ahaabaa wuxuu doonay asafara inuu u safro bitijaaratin baayac mushtari ila shaami xagga iyo shaam bucshara inuu shaam la aado fastacdama arasuulu rasuulku waa weynaystay sala allahu calayhi wasalam firaaqahu faaruqidiisa nebigaa waxaa la weynaatay in adeerkii ka tago arintaasaa ku cuslaatay faraqa waxaa u dabacsanaaday faraqa waa u dabacsanaaday abuu aalib lahu nebiga wa akhadahu wuu qaaday macahu maciisa inakanba yiri marka hadduu arkay inuu nebigu qalbigiisu aad u diidan yahay in laga tago inakenbu yidhi wa haadihi middan in hiya iyado alrixlatu luulaa waa safarkii ugu horreeyey oo halkaa la aaday ay wada galaan waxaa la yidhi sida daxlaanigu warinaayo nebigaa wuxuu qabtay hashii abi aalib buu hoggaanka inta qabtay biri ya cam yaad iiga tegaysaa laa aba lii walaa umma aabbiyi hooyo midna melihi haddaa iga tagto yaa iiga tegaysaa markaas ta u naxay buu yidhi naken waay walam yamkuthuu ma nagaanin fiihaa safarkaa dhexdiisa ilaa qaliila wax yar mooyaane waqad ashrafa waxaa hanqaloocsaday waqad ashrafa waxaa hanqaloocsaday waxa weeyaan calaa rijaali alqaafilati safarka raggii la socday waxaa fiiriyey oo meel macnaha ka ilqooreedsaday ka fiiriyey walxaal hum iyagu qoladaa safarkaa biqurbi busra magaalada busra la yidhaahdo agteeda iyagoo ay marayaan waxaa safarkii fiiriyey baxiira ninkii baxiira la dhihi jiray alraahibu suufigan ahaa nin baxiira alraahib la dhihi jiray baxiirihii suufiga ahaa baa raggii safarka abuu daalib hogaaminayey saa u milicsado hanqalocsaday meeshaasuu deganaan jir fasa'alahum wuxuu weydiiyey camaa ra'aahu wuxuu arkay fii kutubihim kutubtoodii almuqadasati ee la dahiray oo min bicdati nebiyin nebi soo saaridiisa min alcarabina laga soo saarayo fii haada zamani wakhtigan wuxuu yidhi war kutubta waxaan ku haynaa wakhtigaan hadda aan marana in nebi la soo saarayee xilli nebi la soo saaraya inay dhowdahaye kutubtii muqadasada ahayd baan sidaa ku haynaaye war maxaa haysaan arrintu waxay ahayd baa layidhi ninkan baxiira la yidhaahdo qisada waxay ahayd baa la yidhi nimankan quraysheed markasta baxiira waa mari jireen lama u hadli jirin sanadkaas bow markay soo qaabileen wuxuu arkay daruur raggan meesha soconaya nin ka mida haraynaysoo dallad u ah markay meel degeenna oo geed la degayna wuxuu arkay daruur iyaduna geedkii hoosaasinaysa laamihii geedka yaa oo nebiga dushiisa saa ugu soo leexday hoos u noqonaya kaasuu yidhi dhammaantiin anaa ii marti qaadanti kulligiinna imaado saa kulligood baa yimid nebiguna waa ka hara ila waa yar daadiis waa yar iyo qofka yaro hadhaa noo sii awrta noola sii joog alaabta sii waardiye way ka soo tageen baxiira markuu dadkii fiirshay daruurtiina arki waayey daruurtiina arkay qof haray inay madaxiisa weli dul saaran tahay buu yidhi waryaada qof idinka hari kala male haddaa martiqaad iga rabtaan seedhan wiil yar baa naga hari waa dhanna maadin la kaalay markaasuu yimid markii nebigu yimid buu hadda saa nebiga u fiirshaa ninkan baxiiraha suufiga markaasuu jirkiisa meela ka fiirfiirsha illaa waa nin kutubtii hore taariikh ka haye calaamaad buu raadinaya cunadii markii la cunay oo la kala tegey baxiira waa kacay wuxuu yidhi laatii cuzaan idinku dhaarshay yaa nebigu la hadlaya baan kugu dhaarshay ilaa waa ii sheegaysaa maanta waxaan ku weydiiyo soo nebigu wuxuu yidhi laatii cuza aniga haygu dhaarin waxna haygu weydiin waay wax aan u caroodo saan ugu caroodo iyaga ka daran ma jiraan waa nibca waa laba sanam baxiira wuxuu yidhi haye waxbaan ku weydiinaya so waxaad doontay weydii waxaan ku weydiinayaa buu yidhi waay wuxuu weydiiyey hurdadiisa wax ka weydiiye arrimihiisa wax ka weydiiye nebigu waa u sheegay so wuxuu nebigu sheegaba waa wix awal kitaabka hore ku yaalay tilmaantii nebiga imaan doona aakhiru zaman markay sheekadii dhammaatay suufigii wuxuu qaabilay nebiga adeerkiis abi aalib yor wiilkaan maxaa isku tihiin soy waa wiilkaygii soyo maaha wiilkaanna suurtagalba maaha aabbihii inuu nool yahay taariikhda aan hayno soy walaalkay baa dhala isna yo aabbihii maxaa ku dhacay soy waa dhintay hooyadiis oo ur leh soy runtaa weeye hooyadii maxay samaysay soy goordhow bay dhimatay soy waa runtaa haddaba wiilkaan kaxeeba yidhi meeshaa ka keento ku celi waxdar calayhi yahuudda yahuud ka ilaali yahuud baa cadow u ah celi markaasaa abu aalib la soo noqday nebiga oo maka ku soo cesho ilaa yahuudda waa cadow ayb faqaaluu waxay dhaheen markuu weydiiyey war nebi soo baxayo waxa uma haysaan wax taariikha waxay dhaheen innahu shaanay lam yadhar lilaan ilaa hadda wax soo daahiray xagga iyagii nebi ka soo baxay ma jiro ila alaan wax ma hayno wa haadihi alcibaaratu kelimaddan kaiiran maa in badan kaiiran maa in badan kaana wuxuu ahaa yalhaju miday ku hadlaan yaa ama yalhaju inay laazimaan ama yalhaju inay yaa sheegaan bihaa kelimaddan ahlulkitaabi ahlukitaab oo min yahuuda iyo wanasaara ah qabla bicati rasuul nebigaba intaan la soo dirin alayh salatu salaam weligood bay sheegi jireenoo nebigaasaa imaanaya laakiin waa xaasidiinoo waxay islaahayn idinkow waxa idinka dhasho carabtaa u diidanaaya aayaddu waata falammaa jaa'ahum markuu u yimid qoladii hore ahlu kitaabkoo diinta wax ka taqaanay maa carafuu waxay garanayeen markuu soo gaaray ilaa jaa'adii baa mafcuulkii gaadhay awalna ficil laazimay ahayd kafaruu bihi waa ka gaaloobeen waa ka amxaaroobeen walaanatullaahi ilaahay lacnadiisu cala alkaafiriin kuwa gaaloobay oo dafiray yaa lacnada ilaahay kuwa dushooda ha ahaato waka nebiga intaa ka sheekaynayeen markuu nebigii yimid markaasay diideen xarbulfijaari dagaalkii isla faajiroobidda haadaa maxalu alfijaar yaa isla faajiroobid dagaalkii fujuurka iyo xumaanta iyo balaayada laysla qastay dagaalkaas baa laga hadlayaa walammaa balaqad markay gaadhay sinnuhu nebiga daadiisu calayhi salaatu wasalaam cishriina sanatan labaatan sano yaa macnaa waaya alfijaar bimacna almufaajira weeyaan qitaal sida muqaatala loo yidhaahdo kale waxay ka dhigan tahay dagaalkan fijaarka yaa waxa weeyaan waxyaalaha dee baa dhacay laguu sheegi doono nebiga daadiisu markay labaatan sana marayso waxaa leeyahay hadalkaas sida sawaabkaa maaha ibnu hishaamku wuxuu leeyahay afar iyo toban buu jira ama shan iyo toban buu jira labaatankaas waxaa leeyahay sida sawaabkaa maaha waayahay calaamadaasaad ku calaamadsanaysa xadara wuxuu nebigu xaadiray xarbalfijaari dagaalkii la dhihi jiray xarbulfijaar ayaa nebigu xaadiray wuu tegey weeye meesha wahiya iyaduna xarbun waa dagaaloo kaanad ahayd bayna kinaanata reer kinaana niman la yidhaahdo wal xaal ma aha reer kinaanana maceeda qurayshun qurayshna la jidho reer kinaana iyo qurayshoo wada jira iyo wa bayna qaysin iyo reer qays labadaa qolo ayaa dagaalkaani u dhexeeyey wa sababuhaa xarbadan sababkeedu wuxuu ahaa annahu kaana waxa uu ahaa linnucmaan bni lmundir ninkii la dhihi jiray nucmaan bini lmundir oo meliki alcarab carab boqorkeeda ahaa bilxiirati meesha xiiro la yidhaahdana boqorka ugu ahaa meesha xiiro la yidhaahdo ninkii carab boqorka uga ahaa ninkaa waxaa u ahaa tijaaratun baayacmushari tijaaradaasoo yursiluhaa uu diro kulla caamin sannad kasta ilaa suuqi cukaada suuqa cukaada la yidhaahdo ayuu sannad kasta u diri jiray baayacmusharigan litubaaca lahu si loogu soo gado ilaa meelaha dadku iskugu yimaadaan iyo macradkaas iyo waxaasba wuxuu rabaa in wax looga soo faa'iideeyo wa kaana wuxuu ahaa yursiluhaa mid dira ninkan boqorka ah badeecadaas fii ammaani rajulin nin ammaanadiis ninkaasoo dii manacatin awoodu saaxiiba iyo wa sharafin sharaf ku leh fii qowmihi tolkiis bucsharada wuxuu u dhiiban jiray nin qabaa'ilkan oo dhan magac iyo sharaf iyo awood ku leh oo mooryaantooda la dhaafin karo aa hebel welle lama taabanaya la dhahaya alaabtiisa qoladaas nin noocaasabuu dhihi jira adaanku waa amaansaday liyujiizahaa soo qoladan oo dhan u dhaafiyo yaa oo u gudbiya alaabta aan dhexda loogu fadhiisan fa jalasa yowman maalin buu boqorkii meel fadhiistay walxaal cindahu agtiisana albaraadu nin baraad binu qays la dhihi jira oo agtiisa joogo alkinaaniyu ee reer kinaani ah wa kaana baraadkaani wuxuu ahaa faatika nin dilaah khaliican oo la siibay tolkiis dayriyeen intuu rabsho ka tirada ka badiyey oo dallaayey oo noqday nin rabsho wada ah baa tolkiis wuxuu noqday nin ay kaba siibeenoo dheheen na dhaafsha ninkaas khalachu waabatan waxaa siibay qowmuhu tolkiis waa likarati sharihi sharkiisa tira badnaantiis nin wuxuu ahaa naceen ninkaasaa boqorkii soo ag fadhiisay waxaa kaloo meesha fadhiyey wa curwatu bnu cutba nin curwa binu cutba la dhihi jiray arraxaalu ee raxaalka ahay oo socodka badnaa fa qaala boqorkii wuxuu yidhi man yujiizu lii yaa ii gudbinaya tijaaratii baayacmusharigayga haadihi middaana xataa yuballiqahaa ilaahu ka gaarsiinaya cukaado suuqa cukaadoo layskugu imaanayo yaa dilmajaaz iyo cukaado iyo majinna iyo suuqyadii gabayada iyo qasaa'idka iyo laga tirin jiro bucsharada la keeni jiray weeyaan midbaa muddaa la joogi jira faqaala albaraadu baraad binu qays baa wuxuu yidhi anaa ujiizuhaa anaa kuu tallaabsiinaya calaa bani kinaana qabiiladayda reer kinaana inta ay degan tahay anaa badeecada dhaafinaya faqaala nucmaan boqorkii wuxuu yidhi innamaa uriiddu waxaan oo doonayaa oo keliya man nin yujiizuhaa tallaabsiiya calannaasi dadka kullihim dhammaantood intaasoo qabiil baa ka shishaysee ummadoo dhan nin weji iyo awood ku leh oo waxaanoo dhan dhaafsiiyaan doonayaabay fa qaala curwatu baa wuxuu yidhi abayta allacna waa salaan ay isku salaamaan carabtu abayta allacna idam allah lacnad waqaa diiddee waqaa lacnad nacdee xumaan waqay kaa fogaatee akalbun ay khaliicun la siiboo tolki nacay mayaa yujiizu hallaka kuu gudbinaya badeecada ninkan kalow barraada buu leeyahay ninkaan la nacay yaa mayaa badeecadaada kuu gudbinaya waxba kuuma gudbin karee anaa ujiizuha anaa kuu gudbinaya badeecada calaa ahli shiixi yaa iyo walqaysuumi yaa shiix iyo qaysuum dooxo iyo dulba dadka deggan dhammaantood anaa dhaafinaya bayidhi ee reer shiix iyo reer qaysuum waa maxay waaye waa laba geed oo meesha ka baxoo waxay ka dhigan tahay dul iyo dooxaba dadka deggan yaa anaa dhaafinaya oo min ahli najdin iyo tihaama reer najdi iyo reer tihaama ka mid a kullu dadkoo dhan anaa dhaafinaya bayidhi dadkoo dhan anaa dhaafinaya bayidhi oo aan dhahayn qabiil keliyaan dhaafinaya waay marka ashiix walqaysuum waa laba geedoo ka baxa baadiyaha waxayna ka dhigan tahay meel geed laga daaqo ilaa magaala geeda ma leh meel geed ka baxo oo bini aadan dego qabaa'il dego anaa dhaafinaya waay intaa marka afkiisa ka soo baxday faqaala albaraad baraad wuxuu yidhi awa tujiizuha ma dhaafinaysaa xataa calaa kinaanata kinaana xataa yaa curwa qabiiladaydana maadaa dhaafinaya ilaa ninka hore waa reer kinaana moogta xataa qoyskanaga maadaa dhaafinaya badeecadoo dhex marin kara qaala wuxuu yidhi wacalannaasi kullihim carab hadal looma tilmaamo ordadoo dhan baan dhaafinaynaa buu yidhi yaa binu aadansan ku neefle waa dhaafinaynaa buu yidhi kullu wax allaale wixii binu aadana fa asaraha wuxuu qalbiga ku siraysa oo ku qabsaday yaa ninkii baraad ahaa yaa fii nafsihi naftiisa ficlatu sharin soo qadaro meesha shar falidiis mishin inuu ninkan u dhigo saa ula hadlay yaa fa asarahaa ficla haada u celi ficlatu shar shar ficladeed buu fii nafsihi naftiisa ku qabsaday ninkan ka takhalus buu siri watarabbasa lahu wuxuu u kortay waa u kortay xataa idaa kharaja markuu la baxay wuu ka aamusay moogta bitijaara markuu boqorkii baayacmushari u kaxeeyey qatalahu waa dilay qadran si ballanburina shirqool buu ku dilay ninkii ilaa dadkao dhan baan dhaafinayaa waa la dilay uma arsala rasuula ninbuu soo diray waa iska nin la dira wey rasuulkaani waay ninbaa laga sheegay kii lagu sallinaya maaha waxa weeye nin buu soo dira waaye yukhbiru u warrama qowmahu tolkiisii kinaanata ah bilkhabari warka ninkii ninka dilay tolkiisibu inta nin diray wuxuu yidhi orod tolkeen waxa u sheegtaa nin inaan dilay qabiilada ay la degaan ha u dhow ha ogaadeen khatar baa ku soo baqan hays jiraan wayuxadiruhum ugana digaya qaysan qays yaa reer qays nin u diga qowma curwa wayuxadiruhum uga diga dheh qaysan reer qays oo qowma curwata ah nimankaa reer qays iska jira waay nin baan ka dilnay wa amaa qays nimankii reer qays falam talbas ma nagaad bacda an balaqa hal khabaru warkuu intuu soo gaaray ka bacdi kama nagaan an hammat inay hamiday litudrika inay haleesho sacraha argoosigeed reer qays waxay go'aansadeen degdega inay u argoosaan xataa adrakuu ilaahay ka soo haleeleen qurayshan iyo wakinaanata binaqlata meesha naqla la yidhaahdo labadaa qabiil bay halkaa ugu yimaadeen faqtataluu way dagaalameen ilaa kinaanada waxaa xulifa la'a quraysh ma og tahay waayo kinaana nin abaana ninka dilay walama ishtadda alba'su dhibaatadii markay darnaatay oo waxamiyad qaysun reer qaysna kululaatay yaa dagaalku kuleyl iyo dhibaatu leeyahy yaa ixtamad waxay gabaadsatay qurayshun quraysh bixaramihaa xaramka ilahay bay dabada la gashay reer quraysheed iyaga waxay dheheen naxnu ahlulxaram xaramka ilahay dagaal lama ogola xaramka ilahay bay gabaad ka dhigteen wa kaana fiihim waxaa dhexdooda ahaa reer quraysheed rasuulullaahi nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam uma inna qaysa nimankii reer qays qaaluu waxay ku dhaheen likhusuumihim dadkii la doodayey innaa annagu laa natruku marna ka tegi mayno dama curwata ninkii curwo ahaayoo la dilay dhiiggiisa marna dayn mayno fa mawcidunaa yabooheennu iyo makaanu yabooheennu cukaadu yaa waa suuqa cukaada alcaam almuqbil sanadka soo socda haddaa xaramka dabada lala galay waxaa inoo ballana suuqii la yskugu imaan jiray qoladii la waaday hal ark wansarafuu wayna tageen nimankii qays ilaa bilaadihii magaalooyinkoodii bay aadeen yuxaridu bacduhum barkood xaalow boorinaya bacdan barka kale aan dagaalanno aan ishubayno aan yaa caargoosanno iyagoo isboorinaya falammaa xaala alxawlu sanadkii markuu soo wareegay halkii sanadba marbaa cukaado la yskugu tagaa jamacad qaysun reer qays waxay soo uruursatay jumuucaha jamacyadeeda wax allaale waxay ciidan heli kar wa kaanat macaha maceedana waxa ahaa haqiifu reer haqiif iyo wakayruhaa qabaa'il kalena xulufaa oo soo kaxaysatay wa jamacad qurayshun qurayshna waxay soo uruursatay jumuucaha jamacyadeedii oo min kinaanata reer kinaana iyo wala xaabiish yaa huwanti ah xaabiish dad laysku soo dardarayo federationa wey waay wahum axaabiishtu xulafaau quraysh quraysh xulafadeeda wey waay waa dad huwana wa kaana ra'iisa bani haashim reer bani haashim ra'iiskoodu wuxuu ahaa azubayr bnu cabdilmualib zubayr cabdullahi bnu zubayr soo garamisa abi zubayr bn cabdilmualib wa macahu waxaana maciisa ahaa ikhwatu walaalihiis oo ilma cabdilmualiba abu aalib wa xamza walcabaas wa bnu akhiihi walaalkiis wiilkuu dhalay oo kee ah annabiy lkariim waa nebi maxamed sala allahu caleh wasalam wa kaana calaa bani umayata reer bani umayana waxaa hogaaminayay xarbu bnu umayata ninkii xarbi binu umaya la dhihi jiray yaa garanaya walahu waxaana u ahaa ninkaa xarbiya alqiyaadatu alcaama hogaaminta guudna xarbi baa waday abi sufyaan soo ma taqaanaan sakhr binu xarbi baa la yidhahda waa ina xarbi abi sufyaan baa aad u garanaysa waay aabih waa maxaa hogaaminta guud loogu dhiibay xarbi waa limakaanihi sharaftiisa fii qurayshin uu ku leeyahay makaankiisa quraysh dhexdeeda ugu makaana sharafan xagga sharafta iyo wasinan xagga da'daba wahaakadaa sidaasow kaana ahaa haakadaa sidaas baa kaana waxa ahaa calaa kulli badnin jifi kasta oo min buduuni qurayshin quraysh jifiyaheedaa ra'iisu nin hogaamiye ah labaiyo toban jifiyoodna waa kusoo maran inay yihiin hogaamiyay samayseen uma tanaajazuu waxay go'aansadeen alxarba dagaal tanaajaz waa maxay yaa yaa anjaza wacdah yaa tanaajazuu waxay go'aansadeen alxarba dagaal fa kaana yoomkaasi wuxuu ahaa yowman fa kaana alyowmu yowman iska dheh fa kaana alyowmu yoomkaasi wuxuu ahaa yowman maalin oo min ashaddi ayaami alcarabi carab maalmaheeda kuwa ugu darnaanta badana howlan dhibaatada maalintaasi waxay maalmihii carab soo maray maalmaha ugu daran waay iyo welimaa welimaa kii ustuxilla la xalaalaysay fiihi dhexdiisa oo min xurumaati makkata maka xurmooyinkeedaa allatii taasoo kaanad ahayd muqadasatan mid maya muqadasa cinda alcarab baa sumiya lagu magacaabay maalinkaas yowma alfijaar xurmadii maka oo muqadaso ahayd bannaysigii la bannaysoo lagu xadgudbay darteed baa dagaalka waxaa lagu magacaabay yowm xarblfijaar dagaalkii faajiriinta wey yaa isla faajiroobid wey ma garat laakiin halkaa waxaa ka fiican baa la yidhi in la yidhaahdo ayb in la yidhaahdo walimaa kii dartii ustuxilla la xalaalaysay fiihi dhexdiisa oo min xurumaati makata yaa maka xurumaadkeeda ah yaa maka xurumaadkeeda ah waxaa fiican baa la yidhi maka maahee waxa la xalaalaysay fiihi oo min alqitaali fii shahri xaraam in la dhaho hoos fiiri ylaa bil xurma le ahay dagaalku kama dhicin makee yaa bilahan xurmada leh oo lagu xadgudboo dagaalku mamnuuca ahaa ee lagu xadgudbay darteed baa dagaalka waxaa lagu magacaabay yowmulfijaar ama xarbulfijaar wa kaanat iddaa'iratu wareegtaduna waxay kaadad dheh wakaadad waxay sigtay addaa'iratu daa'irada iyo wareegiddu taduuru inay wareegto calaa qaysin reer qays dushooda reer qays in la baabi'iyo bay arrintu u dhowaatay xata nhazama ilaahu ka jabeen bacdu qabaa'ilahaa qabaa'ilkeedii qayb ka mid a la socday walaakin adrakahum waxaa soo gaaray oo haleelay manduul dacaa ugu yeedhay almutaxaaribiina kuwii dagaalamaya ugu yeedhay lisulxi heshiis waxaa soo baxay la meel dhibaata hadday ka baxdo dad baa u soo baxee iyadoo qola inay baabaado labada qoloo dagaalamay qola inay baabaado qarka u taagan tahay baa arrinta waxaa soo gaaray man daca almutaxaaribiina dadkii dagaalamayay duulkii ugu yeedhay lisulxi afgarad oo maxaa lagu heshiinayaa calaa an yuxsuu inay qolo kasta tiriyaan koobaan qatlaalfariiqayni labada kooxood yaa kuwii laga laayay baalid isku soo datirsada oo qolo kasta wixii ka dhintay ha soo tirso faman wajada qofkii ka hela qatlaahu kuwiisa la laayay agara inay badan yihiin qofkii daalac yeesha akhada wuxuu qaadanayaa diyata zaa'ida inta dheeraadka magteeda inta kalena waa laisku tuuraya inta dheeraadkaana waa iska xeer soomaaliya bay wagta waaye inta dheeraadkaana magtaa qaadanaysa fa kaanat liqaysin reer qays waxaa u ahaaday ilaa waa qoladii baabii gaadhay ziyaadatun rag dheeraadoo laga laayey taasoo akhaduu diyataa diyadeeda ay ka qaateen min qurayshin reer quraysheed wa tacahada bihaa waxaana ballanqaaday bihaa diyadaas xarb ibnu umaya hogaamiyihii guud yaa xarbi soo garan maysaan xarb ibnu umaya baa cahdigaa qaaday anaa igu timaadaan ragga dheeraadka magtiisa bay warahana wuxuuba u curaar dhigay lisadaadihaa bixinteeda iyo kalsoonideeda weladahu wiilkiisii abaa sufyaan ma ujeedaa abu sufyaan sii haysa bayir intaa magta idiin keenayo wiilkaygaan sii haysta hogaamiyaha guud soo aniga maaha wiilkaa haysta ilaa aan ka keenayo xoolahaas abu sufyaan mucaawiya abi wey mucaawiyatu bin abi sufyaan sufyaan bin xarb yaa sakhare bin xarb waay odaygii quraysheed waa islaamay laakiin nin wuxuu aad ula dagaalamay marka hore yaa dadkii maka lagu dhibayey iyo saxaabadayo laakiin ilaahay hanuuniyey wahakadaa sidaas bay intahad ku dhammaatay haadihi alxarbu dagaalkan dagaalkan sidaasoo ku dhammaaday meesha waxaa yimid nin cutba binu rabiica la dhihi jiray oo xarbi bnu umaya ninkan la yidhaahdo yaa walaalkii baa dhalay xarbi bnu umaya yaa lyii hogaamiyahuu ahaa adeerkiisu aanu ogolaan hogaamiyihii buu soo yimid meesha idna ma ogaan mise waxaa la arkay nin labadii qoloo dagaalamaysay dhexdooda neef geela saaran ilaa neefkaas wuxuu ka dhignaa gaari gaashaamane waayo idhawaaqaya yaa yaa yaa macshara mudar war maxaad ku dhammaanaysa calaamad war maxaa ku dhammaanaysa yaa hawaasin yaa war maxaa ku baaba'aysa asulx asulx buu yidhi gacnaha la taag waxaan idin siinaynaa ragga dheeraadkaa annaga wixii nala ka laayay waxba kama rabno war kumaa tahay baa la yidhi cutwat ibnu rabiicana markaasaa sidaasaa lagu shi afartan nin na waxaa la yidhi rahan u haysa waa la yidhi ilaa aan magta keenayna raggaa la dhiibay waxaa ku jiray xakiim binu xusaam khadiijo walaalkeed baa ee, dhalay markay rahantii arkeen rag ba in loo dhiibay waa waa la aaminay inaan dagaal loo socon hadal la aamini karo iyo dadkii kale irdhoobay oo kale qaxay kusoo noqon karaan baa meeshaa ka dhacay khalaas dagaalkiina saas ku dhammaaday waay halkaa marka hawshu maraso heshiiskaas baa dhacay marka waxaa la dhihi jiray dagaalkaas xarbulfijaar ayaa la dhihi jiray xarbulfijaar ayaa la dhihi jiray ayib waqti waa joogaa soo ma wallahu subxaanaه wa tacaala aclam